ربنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah ciidamo isugu jira maraykan iyo maleeshiyaadka ay tababarteen ee bangaraf ayaa xalay weerar ka geystay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxay ku dileen dad rayid ah iyadoo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay qaraxyaallo beegsadeen askartaas huwanta ah askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhaawacantay qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho howlgal qorshaysan oo ay goordhow ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho ayaa lagu dilay sarkaal ka tirsanaa dowladda federaalka idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa booqatay deegaanka baarsanguuni oo ay ka carareen askarta dowladda federaalka kadib markii fatahadihii dhowaan ku dhuftay deegaankaas ay la tageen difaacyadii u dhisnaa ciidanka cudurka shuban biyoodka ayaa boqolaal qof ku dilay deegaana ku teedsan webiga shabeelle waxaa hoos u dhac ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan kanaalka wararka alka taib ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo bannaanbax lagu diidan yahay badda loo saxeexay xabashida ethoobiya kaas oo ka dhacay degmada buulafuulay ee walaayada islaamiga ah ee bay دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran ciidamo isugu jira maraykanka iyo maleeshiyaadka ay tababarteen ee bangaraf ayaa habeenkii xalay weerar ay ka geysteen deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose waxa ay ku dileen dad rayid ah iyadoona ciidamadaas huwanta ah qaraxyo lala beegsaday waxaa ka waramaya mahad cubayd ciidamo iskugu jiray maraykan iyo kuwa loogu yeero danab ee calooshood shaqaystayaasha ah kana amar qaata maraykanka ayaa xalay weerar ku qaaday deegaanka farsoolaya ee gobolka shabeellaha hoose waxay falal foolxun kula kaceen dadka deegaanka iyagoo halkaasi ku dilay afar qof oo shacab ah halka ay dhaawaceen mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka intii uu socday weerarkii ay ku soo qaadeen shacabka farsooley waxay sidoo kale afduubteen dad shacab ah waxayna horey u kaxaysteen gaadiid ay leeyihiin dad shacab ah oo ahaa nuuca loo yaqaan hoomeyda ama caasiga dhinaca kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro qaraxyo loo adeegsaday ku qaaday askartan ka koobnaa maraykanka iyo baangaraafta ee soo weeraray deegaanka waxayna ugu dambayntii dantu biday inay iskaga carareen deegaanka kadib markii uu khasaare ka soo gaaray weeraradii ay kala kulmeen mujaahidiinta ciidamada maraykanka iyo kuwa loo yaqaan baangaraafta ayaa marar badan waxay sidan oo kale weeraro ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ugu xasuuqeen dad shacab ah halka kuwo kalena ay qafaasheen waxay sidoo kale marar dhowr ah burburiyeen hanti ay leeyihiin dad shacab ah ayagoo sidoo kale horay u burburiyey masjid ku yiilay torotoro oo ka tirsan gobolka shabeellaha hoose askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku dhaawacantay qarax maanta lagula beegsaday magaalada muqdisho warkaas iyo war kaloo ku aadan howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen magaalada muqdisho islamarkaana lagu dilay sargaal ka tirsan dowladda federaalka waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay ciidamada mujaahidiinta waxay saacadii lasoo dhaafay howlgallo iskugu jira qaraxyo iyo dilal toos ah waxay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho haddaan ka hormarno qarax mujaahidiinta ay maanta ka fuliyeen degmada waaberi ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay askar ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loo tababaray la dagaalanka xijaabka iyo niqaabka sharciga ee haweenka muslimaadka ah qaraxaasi waxaa ardaaduqo ku noqday dhammaan askartii saarneed gaariga sida aan xogta ku helino qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay saddex askari isla muqdisho howlgal qorshaysan oo maanta ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen agagaarka xirada sarkuusta ee magaalada muqdisho waxay ku dileen gaashaanle ibraahim maxamed cali oo ka mid ahaa saraakiisha ka howlgasha villa baydhabo ee muqdisho sarkaalka waxay mujaahidiinta ka furteen baskoolad uu ku hubaysanaa ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa sii kordhiyey weerarada qaraxyada ayaa kuwa ikhtiyaalaadka lagu beegsanayo askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa booqatay deegaanka baarsanguuni oo ay isaga carareen askarta dowladda federaalka kadib markii fatahaadihii dhowaan ku dhuftay deegaankaas ay la tageen difaacyadii askarta u dhisnaa waxaa halkaasi tegay oo warbixintan inooga diyaariyey waryahan cabdiraxmaan beder أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح أبشروا بالنصر لاح إخوتي في كل ساح يملأ الأرجاء نورا وضياء كالصباح halkani waa deegaanka baarsan guuni ee duleedka magaalada kismaayo oo saldhig milatari u ahaa ciidamo taabaxsan maamul goboleedka jubbaland iyo kan dowladda federaalka uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud booqashaynu ku tegnay ayaan warbixintani ku eegi doonaa hadduu allah idmo لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح لاح من دم الشهيد معلنا عهدا جديد فيه للأعداء وعيد ولنا فيه انشراح deegaanka baarsan guuni waxauu qiyaastii konton kilomitir u jiraa magaalada kismaayo ee xarunta maamul goboleedka jubbaland waxauu saldhig milatari u ahaa ciidamada dowladda federaalk iyo booliiska jubbaland waxay halkani dhibaatooyin farabadan ugu geysanayeen muslimiinta ku dhaqan deegaankani iyo kuwa marawadada aada magaalada kismaayo waxay ka xidheen waddadii laamiga ahayd ee ay baabuurtu mari jirtay iyagoo ku qasbay inay maraan waddo aan wanaagsanayn oo aada u jajaban biyuhuna fadhiisteen saddexdii bishan rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriga oo waafaqsan shan iyo tobanka janaay labada kun afar labaatanka waxaan socdaal ku tagnay deegaankan oo iskaga carareen ciidankii ku sugnaa kadib markii ay ku soo rugmadeen daadadkii iyo fatahaadihii uu sameeyey webiga saacaddu markay ku beegneed afartii baraqlimo ayaa annaga oo ayna wehlinayaan mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada jubbooyinka waxaynu gaarnay halkii ay ka carareen ciidamada jubbaland socdaalka wilaayada ayaa salka ku hayay booqasho iyo inay u kuurgalaan deegaanka waxaana halkaasi ku soo aragnay waxa ay indhahu suuraysan karin marka hore waxaynu sii marnay saldhigga ay baarsan guniga degan yihiin ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland halkaasuu ah meel aada loo weyneeyey laguna gidaamay jawaanada uushashayaha dalka keenay oo laga buuxiyey caruu aada u fara badan markaaad xerada gudaha u gasho waxaad arkaysaa oo keliya jawaanadaasi maxaa yeelay dhismaha meesha laga dhisay waa dhufiisyada jawaanada oo caro laga buuxiyey guryo cidhiidhi ah musqulo aan wanaagsanayn meelaha lagu kariyo cuntadu ay buuxu dhaafiyeen biyihii fatahaadaha ciidamadii ku sugnaa saldhigga baarka ayaa halkaas iskaga cararay kadib markay saldhigga soo galeen biyaha webiga jubba biyaha fatahaadaha ayaa dildilaaciyay jawaanadii ciida laga buuxiyey iyo dhufiisyada laga sameeyey waxay taasi dabarjab ku noqotay ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa jubbaland saldhigga uu ahaa mid dhul ballaaran ku fadhiya ayaa lagu wareejiyey siliga loo yaqaano amerikaanka waxaana laga dhex dhisay guryo dhagax ah xafiisyo musqulo goobo lagu diyaariyo cuntada iyo wax walba ay u baahi qabaan ciidamada derbiyadii guryaha dhagaxa ka samaysnaa ayaa soo dumay musqulihii iyo meelihii cuntada lagu karinaya ayaa noqday meel aan la kala aqoonsan karin waxaa sidoo kale ka muuqda halkaas yidhaahdadka uu reebay dagaaladii isdabajooga ay ciidamada mujaahidiinta ku qaadi jireen ciidamadii huwantaha ay taageerada ka helayay maraykanka waxaa sidoo kale ku yaalo saldhigga dhexdiisa goobo wax lagu baro dhallaanka yaree soo koraya si looga leexjiyo waddada xaqa ee toosan loona bara afkaarta baadilka ee sheegaya in la walaalsado ethoobiyaanka iyo maraykanka lana cadowsado dadka soomaalida ah sidoo kalena hiil iyo garab istaag loogu muujiyo ciidamada shisheeye ee dalka ku soo duulay saldhigga waxaa sidoo kale dhex daadsanaa manhajkii la barayay ardayda oo aanan fiicinin adduunkooda iska badda aaqiradooda ciidamada ka cararay baarsan guuniya ayaa marar badan dhibaatooyina la soo koobi karin waxay u geysteen dadka ku dhaqan deegaanka waxay kufsanayeen haweenka muslimaadka waxay sidoo kale dil ugu dhaqaaqayeen raggii halka ay kaxiisanayeen caruurta ka yar shan iyo tobanka sano si ay u ciidameeyaan ciidamada dowladda federaalk ayaa saldhigga kaga tagay agab aada u fara badan oo aan tiro lahayn qaar ka mida dadkii u dhowaa deegaanka beersan guuni ee ku dhaqanaa deegaanada kale ayaa halkaasi waxay ka qaateen inta badan wixii agabaa yaalay xerada waxyaabaha kale aan kusoo aragnay gudaha saldhiga waxaa ka mid ah gawaari badan waa kuwii ay burburiyeen mujaahidiinta intii ay weerarada ku qaadiyeen ciidamadii ku sugnaa saldhigyadani sidoo kale markaad gudaha u gasho xerada waxay dhaayahaagu qabanayaan godadkii ay askarta geli jireen markii ay la kulmaan weerarada mujaahidiinta saldhiga ayaa waxuu sidoo kale leeyahay laba albaabo waaweyn kuwaasu ay ugu talagaleen sida muuqata haddii mid laga soo galay inay ka baxsadaan midka kale si ay uga badbaadaan rasaasta mujaahidiinta hadda ciidankan ayaa ka maqan saldhiga ku dhowaad laba bilood kumana soo noqon ilaa iyo iminka
للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك واجتيان فيه للإسلام نصر فيه عز فيه فخر فيه للكفار دحر فيه دك cudurka shuban biyoodka ayaa boqolaal qof ku dilay deegaana ku teedsan webiga shabeelle cabdiqaaliq macali cabdiweli ayaa ka warramaya cudurkan shuban biyoodka ayaa ka dilaacay tuulooyinka ku teedsan webiga shabeelle kaas oo la sheegay in uu soo ritay dad badan waxay sidoo kale warbaahintu sheegayaan in cudurkaani ay u dhinteen toddobaatan carruur ah iyo konton qof oo haween iyo rag isugu jira cudurkan ayaa waxaa sabab u ah in ay dadka isticmaalaan biyaha soo fatahay kuwaas oo soo mara meelo kala duwan islamarkaana ay soo qaadaan wasaqyo laga dhaxli karo cuduro kala duwan dhakhaatiirta caafimaadka ayaa bulshada ku nool halkaasi fartay in ay cabin biyaha soo fatahay islamarkaana ay biyuhu u isticmaalaan sida uu caafimaadkooda ku jiro waxaa marba marka ka dambaysa deegaanada ku teedsan webiga shabeelle laga soo sheegayaa cudurro badan sida jadeecada iyo shuban biyoodka kuwaas oo saameeyey dad fara badan hoos u dhac ayaa ku yimid dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa ka warramaya maxamed qaasim dhaqdhaqaaqyada ganacsiga ee suuqyada magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa hoosudhac ballaaran kadib markii ay yaraadeen gaadiidkii magaaladaasi keeni jiray badeecadaha kala duwan oo ay iibinayeen ganacsatada beledweyne hoosudhacan ayaa waxaa sababay burburka ku yimid waddooyinka ay isticmaalaan gaadiidka xamuulka ah kuwaasi oo ay saameeyeen daadadkii ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka waxaa arrintaani ka dhashay in uu sarakac ku yimaado qaymaha la iibiyo raashinka shidaalka qalabka dhismaha guryaha iyo adeegyada kale ee lama huraanka u ah bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qaar ka mid ah ganacsatada beledweyne oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey hoosudhaca ku yimid dhaqdhaqaaqyada ganacsiga magaalada run ahaantii ganacsiga ka socda ee magaalada beledweyne ama suuqa hoos u dhac weyn ayaa laga dareemayaa isbuucyadii lasoo dhaafay ama laba isbuuc ugu dambeysay hoosudhac weyn ayaa ka jira suuqa wallaahi caqabadaha ugu weyn ee dhaqdhaqaaqayada iyo suuqa oo hoos ugu dhacay waxaa ka mid ah saamayntii fatahaadaha ay ku yeeshatay xaafadaha ama waddooyinka qaar sida dalagyadii oonay la tagtay fatahaadaha la tagay sidoo kale dadkii ganacsatada oo maalkooda iyo hantidooda burbur ku imaaday waxyaabahaasa sababa karaan boqolkiiba boqol ganacsatada reer beledweyne aada iyo aada inoo soo dhaweeyeen wax hadda caqabad aan la dhihi karo oo aan ka sheega karna ma jiraan yacni qiimo aan ku darnay ma jiraanaba bal qiimihii awalka hore biibaxada yacni ku geda jirno jumlada aadaan uga yaraynaba sida yacni aan la mucaamilna inaan qiimaha hoos u dhignaa maahane qiimaha kor uma qaadno roobabkii iyo fatahaadihii dhowaan ku dhuftay qaybo badan oo dalka ka mid ah si gaar ah gobollada ay webiyadu maraan ayaa reebay saameyn daran oo dadka iyo duunyada soo gaartay wararkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan kanaalka wararkayaalka taab ayaa baahiyey muuqaal lagu soo bandhigayo banaanbax lagu diidan yahay badda loo saxeexay dowladda xabashida ethoobiya kaas oo ka dhacay degmada buulafuulay ee walayada islaamiga ah ee baayi waxaa ka warramaya cabdifataax faarax
ثورة شعب وغضبه ازدادي نار ازدادي نار تولي بركانا ثوارا ضد الأشرار ضد الأشرار muuqaalkan oo la daawan karo qadar koob iyo toban daqiiqo ayaa lagu soo bandhigayaa isku soo baxyo ballaaran oo looga soo horjeedo damaca ay dowladda xabashida etoobiya ku doonayso inay ku qaadato xeebaha soomaaliya boqolaal ruux ayaa isugu soo baxay fagaaraha iyo waddooyinka waaweyn ee ku yaala degmada buulafula ee wilaayada islaamiga ee baay kuwaas oo dareen carale ka muujiyey heshiiskii xaaraanta ah ee adis ababa loogu saxiixay etoobiya inay qaadato qayb ka mid a badda soomaaliya sheekh maxamed garaar oo ka mid ah culimmada ayaa ka hadlay cadaawadda dowladda xabashida itoobiya ay u qabto islaamka iyo ahdaafta ay higsanayso cadowgana kala daran yahay cadowgaasina waa kufaarulxabasha waa saliibiyada iyo nasaarada xabashada nimankaasi gaalada ah ee halkan bariga afrika nugula nool oo weligood aan doonaynin halkaa inuu cid muslimaba ku noolaato oo aabbiyaashooda iyo awowyadooda ka soo dhaxalay hooyadooda ka soo nuugay cadaawadda islaamka iyo islaamka in la baabiyo la tirtiro cadowgaasaan leenahay walaalayaal waa in lagu baraarugo cadowgaasi ahdaafta uu rabo inuu xaqiijiyo ilaahay uma xaqiijiye ahdaaf oo diiniya baa ka mid ah waxaa ka mid ah ahdaaf oo dhulbillaarsiya baa ka mid ah dhammaan wixii soo maray hoggaamiyaal waxay ku fikirahayaan geeska afrika bariga afrika dhulkaani in laga baabiyo laga tirtiro diinta islaamka iyo dadka muslimiinta in laga tirtiro dadkaa marka waxay ku dagaalamayaan daaquud bay ku dagaalamahayaan annagana waxaan ku dagaalamaynaa fii sabiililaahi baan ku dagaalamaynaa dagaalka waxaa la rabaa nin daaquud u dagaalamay inuusan naga sabar badaynin inuusan naga dagaal badaynin inuusan naga dadaal badaynin inaan u taagnaanaa la rabaa maalin iyo habeen qadiyaddeena inaan u taagnaanaa la rabaa yaa soo diyaar uma ahin soo diyaar uma ahin soo diyaar uma ahin sidoo kale odayaasha iyo waxgaradka degmada buulafula ayaa dhankooda ka waramay shucuurkooda ku aadan badda la siiyey dowladda xabashida itoobiya maanta hadda waxaa banaanbaxan looga banaanbaxayaa etoobiya etoobiya meesha hadda iyada ay damac u leedahay meeshii waxaa waaye hilib aariir ee lagu sii waayey meesha hilibka aariirka ee lagu siiye oo hadda maanta haddii damac ay u leedahay haddana raggii shalay hilib aariig in la cunu ku bari haddana waa joogaa siduu u joogaa etoobiya dhul soomaali ma qaadan kartid ha isku lugoynin ha isku lugoynin hana ha ku lugoynin wax ku siin karana male murtadna wax kuma siin kara badda shareediya mee ogaada badna inka aalen dhulka dhanba la haysada dhulka dhanga la kadeganye dhulka dhanga la gadi marka hadda deegaamada dhanga gadan gobollada oo dhanga gadan meel walba ama dheera la gadi kulli ma inin ku baahanyaa isticdaad ama diyaargarow iyo degaal lan diyaargaroobo dagaalkaasoo runtii laka xoreeyow dhulka muslimiinta oo gaaladun haduuli lakaka xoreeyow waxaad ogaanaysaan etoobiya meesha aan geynay aan ogahay caasimadda labaad etoobiya aan geynay waddanka dhan aan ku xoraynay maanta waddankeenna ku soo kibrayso raggii meesha ku geeyaan maanta diyaarkuu ah gaal gaal nalay baad tahay allah ku baabi'iyo gaaloo dhan alla hajibiyo gaaloo dhan alla hajibiyo etoobiya alla hajibiyo wii raacsan alla hajibiyo waxaana meesha ka marnayn aragtida dadweynaha ka soo qayb galay isku soo baxa kuwaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagoona sheegay in itoobiya aysan si sahla ku qaadan doonin dhulka soomaaliya ayna ka hortegayaan damaca xabashida itoobiya waa dowlad kirishtaan ihu waa cadowga soomaaliyeed oo soo jireenka ihu marka sagiilgooriyay noo dhahay in badaana dhisi diyaaran yihini dadka muslimiinta ee geega binaabaha kusuubi magaalada boolifuraay ee goxrinta gobolka baay may diyaaran iyana in itoobiya iska difaacaan iyo diyaaran ayin maanta halkan waxaan u soo istaagnay mudaaharaad oo ay tahay mudaaharaadaasi baddeena waxaa la siiyey itoobiya uu ka gatay muuse biixi waxaan leenahay habeenkii xalay tagay ay kaala mid tahay inaad dhulkeena baddeenna aad itoobiya aa ka gidid waa kaa haaraan xasan garguurta iyo kulli murtadiinta waxaan leeyahay beentiin waay dhulkaana dad ma siin karaysiin waxaa jooga soomaaliya wiilaal mujaahidiina waxaa jooga wiilal oo naftooda huraya oo diintooda iyo dalkoodaba u dagaalamayo leeyahay shacabka gaalada itoobiya haddaad u bannaanbaxdeen dhulkeenna in nala siiyey annagana waxaan u bannaanbaxaynaa dhulkeenna inaan ka soo ceshanno muuse biixi dhulkan iskama lahan annaga ayaa iskale innaga ayaa u dagaalamayna insha allahu tacaala mujaahidiinta ayaan waxaan ka sugaynaa soo celinta dhulkii oo bixiyey muuse biixi oo weliba dhiig ah insha allah
wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa si isku mida uga dhacay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo heshiiskii itoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaana horay u baahiyey muuqaalo badan oo ku saabsan arrintan
warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa